أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه ومأواه جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiru suuraة الأنfaal qaala tacaalى alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haddaad la kulantaan zaxfan mutasaaximiina xaal aad tihiin kuwii is-ciriirinayo ama tasxafuuna ilayhim xaal aada u gurguuranaysaan zaxfan gurguurasho falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabada ha u jeedinina waman qofkii yuwallihim iyaga u jeediyo yowma-idin maalintaas duburahu dabadiisa u jeediyo ilaa mutaxarifan mid leexanaya maahane oo iilanayo liqitaalin ilaa qitaalin dagaal xaggii u leexanaya maahane ow amase mutaxayizan mid dunmayo ilaa fi'atin koox intii ka ah u dunmaya xaggooda faqad xaqiiqe ahe baa-a wou la laabtay biqadabin caro ayuu la laabtay carada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa ma-waahu meesha uu u dunmayo uu u hoyanayana jahannamu waaye wabiisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isaga oo dagaalka iyo shanigiisa ka waramayo iyo sida uu muslimiinta ugu waajib yeelay ee si guud farad kifaa-iya oo uga dhigay sidii aan suuratu nisaa kusoo marnay halkaana wuxuu ka hadlayaa xaalad uu noqonayo dagaalku farducayn markaasna waxay tahay safkii dagaalka marka la taagan yahay oo qofkii marka inuunan ka tegin ama ka cararin ayay ayaa waajib looga dhigay waana laga reebay inuu ka cararo xaaraan ayaana ilaahay uu ka dhigay subxaanahu watacaala arrintaas marka waxay ku tusaysaa in markaas uu noqonayo farducayn awqaadda uu farducaynka noqonayo waqti ka mida aayaddanna sideedaba ibnunaxaas abu jacfar ibnunaxaas kitaabkiisa annaasikh waalmansuukh fi lqur'aan saddex qowl oo culimadii hore leedahay ayuu tilmaamay qowl wuxuu leeyahay aayaddu waa mansuukha waxaana lagu nasakhay a isla al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfaa fain yakun minkum mi'atun saabiratu yaglibuu mi'atayni ilaa aakhiri ilaaya sidaasna cataa bnu abi rabaax ayaa arko taabicigaas aayaddu inay mansuukho tahay midda imaan doontana lagu nasakhay oo hadday labalaab muslimka tirada marka la fiiriyo gaalada hadday labalaabkood ka badan yihiin oo gaaladu ay labalaab badan tahay ee markaas in la cararaa dembi ma aha aayaddan marka waa la nasakhay buu yidhi taasaa lagu nasakhay ayib tafsiir labaad wuxuu leeyahay aayadda ka waramayo aayaddan lama nasakhine waa maksuusa waxayna gaar ku tahay reer beder maqsuusatun liahli bedrin maxaa yeeley iyaga dhexdooda shanigooda ayay kusoo degtay xasanulbasri ayaana sidaas arko oo isaga markaa yacni wuxuu dhihi jiray qofku inuu cararaa dembi maahan kabiira ma aha aayaddana reer beder keligood ayay ka waramaysaa xasanulbasri sidaasuu dhihi jiray tafsiirka saddexaad ama qowlka saddexaad waxa uu yahay hiya muxkamatun wa xukmuhaa baaqin ilaa qiyaami asaaca aayaddu waa muxkama xukunkeeduna waa baaqi ilaa qiyaami saaca laga gaaro taas ayaana xoog badan leanna nebigu sal ll ly slam markuu tirinayey dunuubta kabaa-irta markuu ka hadlayay wuxuu ku daray watawallii yowma azaxfi maalinta safka lagu jiro ee laysku gurguuranayo oo labada ciidan isku gurguuranayaan in la daba jeediyo la cararo kabaa-irtu ku daray arrintaa marka beder keliyana uma gaar aha mansuukhana maaha aayadda marka calaa haada ayb laakiin aayadda waa mutlaq waa aaya mutlaqa waa idlaaqaasna mararka qaar ou qeydsamaayaa jirto waaba muqayad waxaana lagu qeydayaa marka ciidanku gaalada labalaab ay ka badan yihiin muslimiinta sida aayadda suuradda lafteeda ay ku imaanaysa arrintaana naskhi ma aha ee waxaa weeyaan shuruudii oo lasii bayaaniyey un waay mar haddii marka dembi ay tahay goormay dembi noqonay bay aayadda dambe ka warrantay waxay noqonaysaa marka ay labalaab gaaladu muslimka ka bataan inta ay labalaab yihiin aayaddu weli waa xukunkeedu waa waa soconaya oo aayaddaa kaleo alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibuu miatayni wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayni biidni illahi wallahu maca asaabiriin marka hal nin oo muslima laba gaal ah waa ku aadaa kama carari karo hadday laakiin saddex iyo afar ku noqdaan waa markaas inuu ka cararo waa u bannaan tahay aayadaasaana tilmaamayso suuradda noogu imaan doonto ayb culimadu waxay ka hadlaan tirada keliya miyaa la fiirinaa mase tayada lafteeda dib baa loo milcsan karaa jumhuuru ahlilcilmi tirada unbay fiirinayaan laakiin ahlucilmiga qaarkood sida maajishuun iyo waxay qabaan iyagu xataa haddii tayadu ay isku kala badan tahay oo tiradu waa boqol iyo boqol laakiin boqolkan ayaa waxay u dhigmaan waxa ay haystaan iyo xaalkooda marka la fiiriyo hadday u dhigmaan shan boqol oo muslimiina maalan markaasi waxay leeyihiin weli aayaddaa uun taas aayadda soo socotaa lagu dhaqmayaayo middaani hadday marka ka cararaan wax dembi ah ku geli maayaan ma ibnu maajishuuna sidaa dhahayo alimaamu alqurtubi sida uu ku sheegay tafsiirkiisa dayib waxyaabaha marka aayadda laga tilmaamay intaasaa u badan ee haddii marka ay adkaystaan ayagoo tiro ahaan aada looga badan yahay hadday iska sabraan oo ay adkaystaan oo ay dagaal ku galaanna waa fiican yihiin oo qofku ilaahay xaggiisa hadduu rabo inuu u socdo ee iyagu markaa ay tala ku galaan inay dagaalamaan haba laga labalaab haba looga laga badnaado labalaabkoode way bannaan tahay waxaana ku tusaya dagaaladii nebigu geli jiray oo dhanba saasay u badnaayeen oo qhaswadan hadda bedrin nebiga saddex boqol iyo toban iyo dhowr bay ahaayeen gaaladuna kun bay ahaayeen labalaabkood waa ka badnaayeen qaswatu mu'ta iyadana boqolaal boqol kun ayay gaarayeen ruom muslimiintuna waxay ahaayeen aad bay u yaraayeenoo toban kun iyo wax lamid a ayay ka yaraayeen haddana sidaasoo ay tahay waa adkaysteen oo waa dagaalameen oo marka dagaalku xaaraan maaha haddii cadadku yar yahay xaaraan maaha laakiin ruksa waay nacam oo waxaa rukso ah inay dadkii marka iska cararaan dembi ku geli maayaan ayb yaa ayuhaa hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan aada la kulantaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey zaxfan zaxfan marka waa masder waa la xaaleyn karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa yacni masder caadiya in laga dhigo mafcuul mutlaqa oo marka jumla ficliya oo xaalo dhacayso in masder mafcuul mutlaqa looga dhigo caamilka halkaas uu noqdo macnuhuna marka wuxuu noqonayaa idaa haddii laqiitum aada la kulantaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey tasxafuunahum xaal aada u gurguuranaysaan ilayhim xaggooda idinkoo u gurguuranayo zaxfan gurguurasho ayb ama waxaa la dhihi karaa marka zaxfan mutasaaximiinana waa lagu macnayn karaa oo sidaa loo xaaleeyo falaa tuwalluu ha jeedinina hum iyaga ha u jeedinina al adbaara dabada ha u jeedinina oo ha ka cararina waman qofkii yuwalli u jeediyo him iyaga yowma-idin maalintaas oo laysu gurguuranayo duburahu dabadiisa u jeediyo ee iska baqdee cararo ilaa mutaxarifan laba qolaa laga soo reebay marka oo aan dambaabaynin ilaa mutaxarifan mid leexanaya ma ahane liqitaalin dagaal xaggii u leexanaya ma ahane waa ka cararay laakiin dhinac kalow rabaa inuu kasoo dagaalamo dembi male kaas ilaa mutaxarifan mid leexanayo liqitaalin liajli qitaalin u leexanayo ama liqitaalin dagaal xaggiis u leexanayo meel kaloo ay ka dagan yihiin ama lagala dagaalami karaa ayuu ka aaday ayb wou xeeladaystay aw amase mutaxayizan mid u dunmaayo ilaa fi'atin fi'a mid udulma u dunmaayo koox isaga marka waa yaraadeen waa cararay waa cararay laakiin koox buu rabaa inuu biiriyo muslimiintii ka mid a halkaasna uu ka dagaal galo fi-adan marka laba tafsiir baa ku jiro masala xugunana waa ku dhisan yihi kooxdaani ma waxaa shardi ah an takuna xaadirata an takuna xaadiratan lilxarbi koox oo hadda dagaalka ku jirta miya mase koox kastoo muslimiina ayaa soo gelayso jumhuuru ahlilcilmi aayadda badankood culammada waxay ku fasirayaan koox markaas dagaalka ku jirto dhinac buu ka dagaalamayey waa iska cararay koox kaleoo isla dagaalkii ku jirto uu biiriyey uu buuxiyey uu aaday waa bannaan tahay jumhuuru ahlilcilmi saasay dhahayaan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin kooxdu inay dagaalka taagan tahay qasab maahane xataa hadduu intuu cararo meel kaloo muslim degan yahay koox kaloo muslimiina degan tahay oo dagaal bayaanay markaas ku jirine hadduu buuxiyo oo u galo wax dhibaataa ma leh qoladaa marka waxay qabsanayaan xadiid nebiga sala allahu calayh waali wasalam ibnu cumar uu warinaayo dagaal baan nebiga kula jirnay oo wuxuu yidhi kunnaa fii jeishin jeish ayaan ayaan ahayn ciidan bacahanaa rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaana diray faxaasa annaasu xaysatan dadkii waa yaaceen hal mar bay yaaceen waa carareen fanhasamnaa waa jabnay faqulnaa markaa madiinay kusoo laabteen intay jabeen bay madiina kusoo laabteen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah naxnu lfaraaruun xoogaa way isceebsadeen oo waxay yidhahdeen rasuul allow kuwii cararay baan annaga nahay qaala wuxuu yidhi nabiga sal ll ly slam bal antum lkaraaruuna riwaayo kale waxay leedahay antum lcakkaaruuna idinka waxaad tihiin kuwa rogaal celinaya kuwa soo rogaal celinayaa tihiine dad cararay ma tihiin ana fi'atu lmuslimiin muslimiinta fi'adoodii aniga ah marka ow mutaxayizan ilaa fi'atin waa laga reebay idinkuna anaad ii timaadeen buu leeyahay marka waxba ma cararine iska dhib ma leh daaya ayb xadiidkaa marka tirmidi fi kitaab iljihaad buu kusoo saaray waxauna yidhi xasanun gariib ayb marka meesha waxaa culamada ay ka qaateen haddii ninku intuu cararo nebigooda markaa dagaalkaas kuma jirin madiinau iska joogay iyagii intay carareen bay madiino galeen marka ay ugu tageen markaasuu haddana nebigu yidhi ana fi'atukum anaa fi'adiinii ah ilaahay uu sheegay marka waxba dhibaataa male saa buu ku yidhi aduu marka labadaas qowl ayaa ku jirta ow mutaxayizan ilaa fi'atin jumhuurku laakiin waxay shardinayaan koox markaa dagaalka ku jirto waa inuu biiriyaa xaggooda aadaa ayb faqad xaqiiqahe qofkan kaan labadaas ahayn ee cararo faqad baa-a wuxuu la laabtay biqadabin carow la noqday carada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa ma'waahu meesha oo u dunmayo u hoyanayana jahanamu waaye wabisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado waa jahanamadaas فlm تqتluuهm وlakina اllaha qatlhm وma ramayta id ramayta وlakina اllaha ramaa falam taqtuluuhum ma aydnan dilin idinka وalakina اllaha allaa qatalahum laayay oo dilay wamaa ramayta ma tuurin id waqti ramayta aad gantay walakina اllaha allaa ramaa ganay oo tuuray waliyubliya sidaabuu alla yeelay wafacala allahu dalika alla sidaabuu yeelay liyubliya sow ugu nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta oo ugu nicmeeyo minhu isaga xaggiisa oo uga nicmeeyo balaa-an nicmo nicmada oo xasanan wanaagsan ina allaha alle samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun ogaal badan ee aayaddanna sababu nusuulkeeda waxaa la tilmaamay mujaahid sida uu yidhi eemarkii dagaalkii laga soo laabtay beder ayaa qof waxa ay dhahayeen kana rajulu yaquulu qofku wuxuu dhahaya ana qataltu fulanan hebel anaa dilay wayaquulu laakharu milahu mid kalena intii oo kale u dhahaya hebel anaa dilay maalinkaa hebel anaa dilay hebel saas nin walbaa sidaas buu yidhi aayaddan baa soo degtay marka idinka maydnan diline allaa dilay maxaa laga wadaa marka wa macnaahu alimaamu lbaqawi wuxuu yidhi macnuhu wuxuu yahay falam taqtuluuhum antum biquwatikum idinku awooddiina kuma laynin dadkan awood markay tahay waa idinka tiro badnaayeen waana idinka hub badnaayeen ayb falam taqtuluuhum antum biquwatikum walaakina allaha allaa qatalahum dilay binasrihi wuxuuna ku dilay gargaarka uu idin gargaaray iyaakum wa taqwiyatihi lakum iyo xoojinta uu idin xoojiyey waxaa kaloo lagu fasiray laakina allaha qatalahum allaa dilay biimdaadi lmalaa'ikati malaa-igta gurmadkii ou idinkaga soo dhigay baa alla uu ku laayay kuwaan ee idinka maydnan dilin ogaada meeshaana marka de qofka muuminka waxaa la xusuusinayaa ilaahay inuu mar walba ku xirnaado awoodda awood iyo xeeladna uu iska beri yeelo eer taladiisu rabbi un ay ku xirnaato markaas uu guuleysanaya ayb falam taqtuluuhum ma aydnan dilin idinka kuwii la laayay walaakina allaha allaa qatalahum dilay oo nasrigiisa iyo gargaarkiisii buu ku dilay wamaa ramayta ma tuurin id waqti ramayta aada tuurtay ramyigaana marka dhowr tafsiir baa la sheegaa laakiin tafsiirka uun siyaaqa aayaddana xoojinayo waxa uu yahay beder bay dhacday nabiga sal ll l slam jibriil baa u yimid markaasuu yidhi cantoobac ciida qaado ee ku sayr oo ku daadi iyaga dadkan ee way wada gaaraysaye nebigu marka cantoobadiibuu qaaday xaggoodu ku tuuray shaahatil wujuuh ayuu yidhi ciiddaas nin kasta oo iyaga ah waxay ka gashay indhaha ayb waana ku jabeen marka kadibna way jabeen marka wamaa ramayta id ramayta sidaas waaye waxaana laga wadaa adigaas sacabkaas ciidda ah kun nin adiga ma gaarsiinina allaa gaarsiiyey waay ayb adiga ficilka tuuryada waa lahayd ganista laakiin gaarsiinta allaa lahayd macnuhu saas aayaddan marka bacdi alfiraq oo caqiidada ka dhumay ayaa waxay usoo qaataan aayaddan firqooyinka mas'alada qadarka ku dhumay waxaa ka mid a qolo la yidhaha aljabriyatu jabriyadaasi marka waxay aaminsan yihiin bani aadamku ficilba inuusa lahayn waxa uu sameynaya bani aadamka kulligiis ilaahay baa sameynayay leeyihiin bani aadamkiina waa maxay qof laleemoonayoo kale waayay leeyihiin ama warqadaas iska bidbidayso sida aynan tasaruf u lahayn sidaa si la eg bownan bani aadamku wax tasarufa u lahayn aayaddan bay qabsanayaan marka wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa laakiin culamaau ahlisunna waxay qabaan iyaga bani aadamku ficil waa leeyahay ikhtiyaarna waa leeyahay mukrah ma ahan ma dirqisna ee ficil waa leeyahayo hadduusan ficil lahayn afcaasha uu samaynayo isaga tilmaan loogama dhigeen mana lagu ciqaabeen oo hadda marka aada sujuudsan tahay fulanun saajidun hebel waa sujuudsan yahaa laleeyahay allah sujuudsan lama dhahayo ilaahay baa sujuudsanna lama dhaho ee marka aada rukuucsan tahay allah rukuucsan lama dhaho ee taana marka warkoodana waxaa ka dhalanaya qofka tuuggaa markuu xadayo iyo zaanigu markuu zinaysanayana ficil alle in laga dhiga waxaas nacam tacaala allahu can dalika culuwan kabiiran nacam yaa zinaysanaya addoonka yaa waxaday addoonka leanna qofkan waa maxay waxaday marka lagu yidhaha saariq baa leedahay kanna maxaa lagu soo qabtay waa zaani lamana dhihi karo ilaahay baa sidaasa uga wada nacam ayb maxaa marka wasfi loogaga dhigay bani aadamka hadduusan ficilkiisa ahayn waa ficilkiisa ayb aayaddan lafteedana waxay yidhaahdeen culamaau ahli sunna iyadaaba daliil u ah warkan aada ka fahamteen naqdintiisa siday daliil ugu tahayna waxay tahay alla wuxuu yidhi wamaa ramayta id ramayta nebiga waa loo sugay soo maaha inuu wax tuuray id ramaytaaba ilaahay yidhi nacam idan marka tuuryadii rasuulka iyo middaan laga anfinaya laba kale ah inuu isagu ficil sameeyeyoo wax tuuray qur-aanka waa sheegay wamaa ramaytada marka maxay tahay ma tuurin maxaa laga wadaa adiga ma gaarsiinin waayo tuuryadaas dadka indhahooda kun qofood indhahooda adiga ma gaarsiinin waayo idan waxaa nebiga laga anfiyey waa isaalu iisaalu turaabi fii acyuni lkufaar ayaa nebiga laga anfiyey waxaa loo sugayna ficilkaas oo wax tuurayna waa loo sugay ayb marka aayadda macnaheedu saas weya wamaa ramayta marka wamaa ramayta ma tuurin oo ma ganin id waqti ramayta aada gantay walaakina allaha allaa ramaa tuuray muxuu alla sidaa u yeelay wafacala allahu dalika alla sidaabuu yeelay liyubliya inuu u nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa uu uga nicmeeyo balaa-an nicmo balada oo nicmada oo xasanan aada u wanaa wanaagsan middaa marka wanaagsanna waxay tahay buu yidhi ibnu jariir bidafari biacdaa'ihim cadowgooda inay ka guuleystaan cadowgooda inay ka guuleystaan wayaciduhum maa macahum waxa ay haystaanna waa u yaboohay alle ayb wayaktubu wayaktuba lahum ujuura acmaalihim jihaadkii ay galeen hawaabtiisana inuu u qorayo nicmada marka halkaa lagu sheegay taas waa inuu alla u yaboohay kuwaas inuu ka guulaysiin doono cadowgoodii inay ka guulaysteen ajarna inay heleen nicmada marka alla uu ugu nicmeynayay waa taha ina allaha alla samiicun mid maqlid badan waay caliimun ogaal badan oo axwaasha addoomihiisa og weeyaan alle dalikum waana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin dalikum alamru arrinku daalikum kii naas waaye arrintu waa sidaas waclamuu ogaada ana allaha alle muuhinu kaydilkaafiriina gaalada shirqoolkooda kii daciifinaya inuu yahayna ogaada ayb marka daalikum waxaa weeyaan khabaroo mubtadihiisu ka xadfan yahay alamru daalikum arrinku waa kii naas ayb ama daalikum kii naas lasoo sheegay facal ficlunaa annaga ficilkeenna waayo inaan idinka guulaysiin annagaa samaynay ayuu alla leeyahay wa ana allaha waclamuu ogaada ana allaha alle muuhinu kaydilkaafiriina gaalada shirqoolkooda midkii daciifinaya weeyaan alle saddex qira'a ku jirta aayaddan tan oo xafsaa aqriya can caasim qaar kalena waxay aqriyeen muuhinun muuhinun kayd alkaafiriin muuhinun marka waa ismu faacil min owhana yuuhinu fahuwa muuhinun ismiga faacilna yacmalu camala ficlihi kayda waa mafcuulkiisii marka wa ana allaha alle muuhinun mid daciifinaya waayo alle kaydalkaafiriina gaalada shirqoolkooda mi mid daciifinaya waay ayib waxaa kaloo la aqriyay dalikum wa ana allaha muwahinun muwahinun kaydalkaafiriin ibnu kathiir iyo abu camar iyo saasay aqriyeen muwahinun muwahinun marka la yidhaahdana waxaa laga bixiyey wahana wahana yuwahinu tawhiinan waayo masderka ismiga faacilna muwahinun buu ku imaana macnuhu marka waa isku wada mid xafsa isaga waa isu idaafeeyey wasfiga iyo mafcuulkiisa waa isu idaafeeyey ee quraada kalena wasfigii munawan ayay ka dhigeen kaydana mafcuulay uga dhigeen ee abu camar iyo quraadaana muwahinun waxay ka bixiyeen iyaga wahana ayay ka bixiyeen kulligana sida lays loo dhigaayo waa isku mid dhigaalku waa isku mid musxafku ma isbedelayeen laakiin aqrinta iyo addaha yaa siyaalkan loo kala aqriyay kulligoodna nebiga waa ka wada sugnaadeen salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh alamru arrinku daalikum kii naas waay waclamuu ogaada ana allaha alle muuhinu kaydi lkaafiriin gaalada shirqoolkooda kii daciifinaya inuu yahay in tastaftixuu faqad jaa-akum lfatxu in tastaftixuu xugun haddaad dalabtaan in alla idinkala saaro faqad xaqiiqe ah jaa-akum waa yimid waa idin yimid alfatxu xugunkii waa idin yimid wain tantahuu haddaad ka joogsataan camaa antum calayhi waxa aad ku sugan tihiin fa huwa joogsigaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tacuuduu haddaad laabataan nacud noqonee annaguna walan tugniya ma deeqaysa cankum idinka xaggiinna fi-atukum jamaacadiinna aada soo ururiseen shay-an waxba idiin deeqi mayso walow kahurad haba badnaato wa ana allaha waclamuu ogaada ana allaha alleh maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooda inuu yahayna ogaada ayb aayaddan iyadana de sababteedu waxay ahayd ama ay ka warramaysaa markii dagaalkii beder lasoo galay ayaa abujahal isagu waxa uu dalbay fatxi iyo guul ayuu markaa alle ka dalbay iyo in la kala saaro isaga iyo nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh waali wasalam jeyshka oo wato oo wuxuu yidhi allaahuma aqdacunaa liraxim ilaahu keenna qaraabadiisa gooyn badan wa aataanaa bimaa lam nacrif wa ataanaa bimaa lam nacrif noola yimid waxaanan garanayninna noola yimid fa axinhu lghadaata subaxan jaf ka dhigo baabi-i ayb fa axinhu lghadaata ayuu fakaana huwa almustaftixu calaa nafsihi marka isaga ayaa xugunka dushiisa inuu ku dhaco dalbaayey marka taasi ayay aayaddu ka warrameen ee alfatxuna de waxaa weeyaan alxukmu waxaan kusoo marnay suurat lacraaf ayb oo qisadii nabiy llaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam rabana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin fatxiguna marka waa xugunka in tastaftixuu in tastaxkimuu haddaad xugun dalbataan xugunka alle haddaad dalabtaan faqad xaqiiqe jaa-akum waa idin yimid alfatxu xugunkii waa idin yimid wuxuuna noqday xugunka in nabiyullaahi maxamed loo hiiliyo loo gargaaro leanna isagaa xaq ku taagnaa meeshaa marka waxaad garanaysaa dadka adiga kaa soo horjeedo oo muslimiinta kasoo horjeeda gaalada ah iyaga laftooda islama ahan in ay xun yihiin waa isla fiican yihiin waa kaa abujahal dhahayo midkeenna la yimid waxaan la garanaynin qaraabadiisii ka tegay oo gooyey ilaahu maanta baabi- waa isasaa isla toosan marka laakiin isla toosnaanshadoodu waxba mataraysa sababtoo ah ilaahay xukunkiisu waa cad yahay nabiyullaahi maxamed wixii uu la yimid hadday u fiirsadaan oy dhagaystaan ee wax qaraabo goyn ana ulama imaanin wax aan la garanayninna lama imaanin laakiin iyaga ayaan caqligoodana ka shaqaysaynin fiirfiirinin waxba dhagaysanin inkaar iyo ka hor imaansho ayay ka hor keeneen marka dadkan gaalada maahan iyaga laftooda inay isla yihiin islama xuma waa isla fiican yihiin haddana laakiin wayaxsabuuna anahum muhtaduun buu alla yidhi inay hanuunsan yihiin bay isu qabaan laakiin maahan ma hanuunsana arrintaa iyadana inay saa u maleeyaanna cudurdaar u noqon mayso waa kasoo hadalnay ayb in tastaftixuu haddaad xugun dalbataan faqad xaqiiqee jaa-akum waa yimid alfatxu xugunkii wain tantahuu haddaad ka reebtoonaataan camaa antum calayhi waxaad ku sugan tihiin fa huwa khayrun lakum fa huwa isaga intihahaas iyo ka joogsashadaas yaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan wain tacuuduu haddaad noqotaan ood laabataan oo xumaantii u laabataan nacud annagana waan laabanaynaayo waa idinkaga gargaaraynaa moxamed iyo asxaabtiisa walan tugniya ma deeqayso cankum idinka xaggiinna fi'atukum jamaacadiinna shay-an waxba idiin tari mayso walow kahurad haba badnaato wa ana allaaha waal-amru arrinku wuxuu yahay ana allaha alleh maca almu'miniina inuu la jiro mu'miniinta macooda ama waclamuu ogaada ana allaha alle maca almu'miniina mu'miniinta macooda inuu yahayo ou la jiro yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha warasuulahu walaa tawallow canhu waantum tasmacuun meeshana mu'miniintii baa lagu soo jeesto waxaa laleeyahay idinka alla maqla rasuulkiisa maqla ha caasinina oo sidaa markaad la timaadaan guul waad helaysaan haddaad caasisaanna kuwan xun unbaad la mid noqonaysaan yaa ayuhaa oy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow atiicuu adeeca allaha alla ka dambeeyo warkiisa maqla wa rasuulahu rasuulkiisii adeeca walaa tawallow ha jeesanina canhu rasuulka xaggiisa ha ka jeesanina wa antum walxaal antum idinka oo tasmacuuna dhagaysanayo maqlayo walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi samicnaa waan maqalnay waa dhagaysanay walxaal hum iyaga oo laa yasmacuuna aan ajiibaynin oo laabtoodu aynan u duleelin arrintaas inna shara dawaabbi waxa dhulka ku kutuba waxa ugu xun ugu shar badan cind allaahi ilaahay agtiisa assummu weeyaan kan dhagahala oo xaqa ka dhagahala albukmu ee afla ean xaqa ku hadlaynin aladiina kuwa laa yacqiluuna aan waxba garanaynin ilaahay xaggiisa iyo axkaamtiisa waxba aan ka aqoonin waayo walow haddii calima allaahu alla uu ogaan lahaa uu ku ogaan lahaa fiihim iyaga dhexdooda hadduu alla ku ogaan lahaa khayran wax khayr ah la asmacahum waa maqashiin lahaa samaaca ija ismaaca ijaabatin uu maqashiin lahaa ajiibitaan iyo fahmitaan maqashiintiisa walow asmacahum haddii uu fahamsiin lahaana la tawallow way jeesa lahaayeen wal xaal hum iyaga oo mucriduuna jeesanayo ayb halkana marka diinka fahamkiisa ahmiyadda uu leeyaho aayadahan alla uga warramayaa yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow atiicuu adeeca allaha alleh wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco ka dambeeya walaa tawallow ha jeesanina canhu rasuulka xaggiisa ha ka jeesanina canhumaa lama dhihin canhu ayaa la yidhi nebiga ha ka jeesanina lianna daacatu rasuuli daacatu lilaahi tacaala daacatu rasuuli daacatu llaahi rasuulka adeecidiisa alla adeecidiisu waxaan soo marnay man yudici rasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka adeeca alla u adeecay marka walaa tawallow ha ka jeesanina canhu rasuulka ha ka jeesanina marka la leeyahay dee rasuulka haddaad ka jeesata allana waa ka jeesatay wa antum idinka oo tasmacuuna warkiisa maqlayo dhegaysanaysaan ha ka jeesanina dee rasuulka warkiisa hadda lafteeda waa la maqlaa leanna adduunyadii ha ka baxoo nebigu ha dhinto hadda laakiin xadiidkiisii sooma taagna xadiidkiisii haddaad inta maqasho aada faraha ka qaaddo waciidkan yani waad soo gelaysaa nahyigan walidalika alimaamu shaafici wuxuu yihi fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuuli ila اllahi ilaa kitaab illahi buu ku macneeyey alle u celiya waa kitaabka alle u celiya warasuulina maxay tahay marku noolaa isaga in garta loo geysto marku dhintayna ilaa sunatihi sunadiisa marka haddii xadiidka nebiga inta lagugu akriyo aada dhagaha ka furaysato ama aadan dan iyo u gelin waxay noqonaysaa marka walaa tawallow canhu wa antum tasmacuun ilaahay sidaabuu na naga reebay waa inaan ka joogna marka xadiidka nebiga markii la maqlaba in hore looga istaagay walidaalika saxaabadu saasay ahaayeen cabdullaahi bnu rawaaxa masaajidka banaankiisa isagoo soo socdo ayuu wuxuu maqlay nebigoo dhahayo ayuha nnaas ijlisuu ayuha nnaas ijlisuu meeshii uu ku maqlay tallaab ma qaadin bartiiu fadhiistay nebiga ugu yimid sala allahu calayh waali wasalam warkiisii markuu dhammaystay buu meeshii kusoo maray maxaa kugu dhacay meeshan aada fadhiso waxaan maqlay adoo dhahayo ijlisuu waa fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi zaadaka allaahu xirsan calaa dawaaciyatika lilaahi wa rasuulihi ilaahay dadaal ha kuu siyaadiyo adeecitaanka aada adeecaysid alla ee rasuulkiisa ha kuu ziyaadiyey alla saas u yidhi waad dareemaysaa marka de saxaabada waa ku weynaa marka nebigu uu la hadlo waa soo jeesanayeen nacam majliska nebigu markuu hadlayo kaanamaa calaa ru'uusihim atayr waxaad moodeysaa madaxooda shimbir inay dul taagan tahay inay ka buubto ay diidayaan markaa qof marka shimbir madaxa uga taagan tahay inay ka duushana diidayo isma nuuxnuuxinayo markay nebigu markaa ay dhegeysanayaan warkiisu saas ayuu ayay ahaayeen dad marka meel iska xogxoganaya ama yacni ama iska hurdo ama iska sheekeysanayo ma aha ma aynan ahayn ayb mithaal marka iyagaa iyaga iyagaa noo ah allana waa naga reebay inagoo maqlayna inaan haddana ka jeesanin walaa tawallow ha jeesanina canhu xaggiisa ha ka jeesanina walxaal antum idinka oo tasmacuuna dhegeysanayoo maqlaya walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina qaaluu yidhi samicnaa maqalnay oo waa maqalnay walxaal hum iyaga oo laa yasmacuuna aan maqlaynin marka waa maqalnay mana maqlayaan maxaa laga wadaa labada maqal baa laba macno kale ah ha ahaanina kaladiina kuwii qaaluu yidhi samicnaa waa maqalnay dhegteenna warka waa galay walxaal hum iyaguna laa yasmacuuna aynan maqlayninoo ka jawaabi maayaan amarkii nebigu faray ma ka jawaabayaan ayb ay wahum laa yantaficuuna bimaa samicuu waxay maqleen ku dheefsan maayaan min mawaacidi lqur'aan qur-aanka wacdigiisa waxba ka ku dheefsan maayaan ayb marka qofkii qur-aanka wacdigiisa intuu maqlo haddana aan ku camal falin wahum laa yasmacuun weeyaan isagoo aan maxuma waxba kuma intifaacin qur-aankuna waxaa loo maqlaa waxay tahay in lagu intifaaco intifaaciisuna waa marka aada ku camal fasho oo camalkiisii ku camalfalkiisii ku dadaasho ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun ina shara dawaabi dhulka korkiisa waxaa ku socda kuwa ugu shar badan shara bimacnaa ashara ugu shar badan afcalu tafdiil cinda allaahi ilaahay agtiisa kuwa ugu shar badan waxaa dhulka ku soconayo assumu weeyaan kuwa dhagahala cani lxaqi ka dhagala oo xaqi aan dhagaysanaynin albukmu afla oo aan xaqi ku hadlaynin hadday hadlayaanna xaq kuma hadlayaan hadday wax dhegaysanayaan xaqii dhegaysan maayaan aladiina kuwaas oo laa yacqiluuna aan waxba garanaynin aladiina laa yacqiluuna marka waxaa weeyaan aladiina laa yacqiluuna can illaah ilaahay xaggiisa waxba ka garan maayaan ay amra allaahi caza wajalla ilaahay amarkiisa ma garanayaan ma yaqaanaan marka dawaab waxaa loogu magacaabay liqilati intifaacihim sidii xoolo oo kale waay ulaa-ika kal ancaami bal hum adalu bal hum adaludii aan soo marnay ibnu cabaas wuxuu yidhi hum nafarun min bani cabdidaar reer bani cabdidaar dad jamaa dad ka mida ayay aayaddu ka warramay ibnu qusay kaanuu yaquuluuna waxay yidhaahdeen naxnu sumun bukmun cumyun camaa jaa bihi muxamedun waxa uu moxamed la yimid waa ka dhegala-nahay waa ka indhala-nahay waana ka afla-nahay ayay yidhaahdeen faqutiluu jamiican biuxudin kulligood ku intii sidaa yidhaahdeen uxud baa lagu dilay wa kaanuu asxaaba alliwaa calanka gaalada kuwa u sidayna ahaayeen dadku waa kala caqli badan yihiin iyagoo gaalo ah xataa waa kala caqli roon yihiin dad marka waxaa jira safaahadu ka badatay oo marka ay diinta ka fog yihiinna aada u dabaalnimo badan iyo kuwo xoogaa wax un kala reebreeban karo inay wax fahmaan iyo laga yaabo kuwa ugu xun marka kuwaas sidaas u hadloo kala aayadduna waa iska caam aayaddu macnaha ay tilmaamaysana waxaa ka mid ah qofka aan diinta baranin nin walbaa yacni waciidkan ama hadalkaani alla uu ku daminayo gaalada qeyb buu kasoo gelaa aladiina laa yacqiluuntan ninkii aan diinta de axkaamta waajibka ku ah iyo waxa xaaraanta ka ah aan garanaynin eewaxaa weeyaan daa wuxuu ka mid yahay dadkaa sharta badan ayb qofka ilaahay xaggiisa wax ka barto oo axkaamta isku kallifo oo inuu ku dadaalo aqoonteed yeesho iyo ku dadaalayana qofkaasi qof marka khayr ku sugan waay oo nebigu sal ll ly slam wuxuu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahamsiiyaa mafhuumku waxay tahay qofkaan khayr lala doonin diinta ma la fahamsiinayo fahmu diin ma loo furaayo maanta intee anagu marka diinta in la fahma intee in la egay la weyn tahay aaday noogu yar tahay leanna maxaa yeelay meelaha kale ee wax laga barta sida loogu badan yahay looguma badna diinta in loo barto dadka uma badna qofku haddii da xag alla us wax ka baranina khatar buu ku jiraa walow calima allaahu alla hadduu ogaan lahaa fiihim iyaga dhexdooda uu ku ogaan lahaa khayran wax khayr ah waa nakiratun fii siyaaqi shardi wax khayra hadduu ku ogaan lahaa la asmacahum alla waa maqashiin lahaayo wuu fahamsiin lahaa diinta walow asmacahum hadduu fahamsiiyana uu fahamsiin lahaana kuwaa ilaahay uu ka ogaaday shaqaawada iyo xumaan inay ku dambeynayaan kuwa uu ka ogaaday xataa hadduu wax fahamsiiyo latawallow way jeesan lahaayeen wahum mucriduuna iyagoo sii jeedo marka de walow calima allahu fiihim khayran dadkan marka gaalada ee khaatumaxumada ku dhimanayo waa dad alla uu ka ogaaday fii cilmihi saabiq dadkaasi in aynan astaahilin hidaaye iyo hanuun xataa hadday kuwaa wax fahmaan oo ay diinta ilaahay fahmaan oy gartaan waa ka jeesan lahaayeen waxaan soo marnay ninkii ilaahay intou diinkii baray haddana meeshuu ku dambeeyey watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaan in ilaahay marka khaatumo xumo iyo shaqaawo uu ku ogaaday xataa hadduu wax fahmo waa jeesanaya ilaahay baan ka magan galnay yaa ayuha aladiina aamanuu stajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyey u istajiibuu ajiiba lilaahi alla ajiiba walirasuuli rasuulkana ajiiba idaa haddii dacaakum ay idinkugu yeeraan limaa yuxyiikum wax idinka idin noolaynayo hadday idinkugu yeeraan waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu kala teedayo bayna almar-i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa inuu kala xijaabayo wa annahu waclamuu ogaada annahu alle tuxsharuuna yacni waanahu waclamuu ogaada anahu ana alxaala washa'na xaalka iyo shanigu inuu yahay tuxsharuuna in la idin ururinayo ilayhi alla xaggiisa wataquu ka dhowrsada fitnatan fitna ka dhowrsada fitnada oo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmi falay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin khaasatan gaar ahaan waclamuu ogaada ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istajiibuu ajiiba lilaahi alla maqla walirasuuli rasuulkana ajiiba ayb alle rasuul idaa dacaakum ajiiba idaa dacaakum hadday hadduu idinkugu yeedho limaa kii yuxyiikum idin nooleynayay limaa yuxyiikum marka waa lilislaam hadday islaamka idinkugu yeeraan maqla oo ajiiba leanna maxaa yeelay islaamku waa nolol ayb axyaahum bilislaami bacda mowtihim dadka iyagoo baadi la dhinsan ayaa alla uu islaamka ku nooleeyey awaman kaana meytan fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas ayaan suuratu lancaam kusoo marnay marka waxa aad ku noolaanaysaan waa islaamka haddii la idinkugu yeero maqla oo ajiiba yeela haddaa yeeli weysaanna waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu teedayo bayna almar-i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa afar tafsiir baa ku jirto tafsiir waxaa weeyaan bayna alkaafiri waal-iimaan ilaahay wuxuu kala teedayaa gaalka iyo iimaanka mu'minka iyo kufrigana waa kala teedayaa xijaab naam tafsiir sidaas waaye tafsiir labaad wuxuu leeyahay waxaa weeyaan yaxuulu bayna almar-i wa caqlihi wuxuu alla kala teedayaa qofka iyo caqligiisa garashadiisa falaa yadri maa yacmal wuxuu samaynayaba ma garanayaba qof soo ma arkin waxa uu sameynaya aan garanaynin qofka caqligiisii iyo isaga waa lakala dhexgalay leanna hadduu caqli aan la kala dhexgelin waxbuu fahmi lahaa mujaahid baa sidaa ku fasiray tafsiirka saddex waa macsidaana keento qofku hadduu macsida badsado qalbigiisii waa madoobaanayaa madowgaas marka wuxuu u dhexaynayaa isaga iyo qalbigii wax ma garanayo waxna ma fahmayo marka macsida iyo shahwadun baa ka hor muuqato tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay yaxuulu bayna almar-i wa qalbihi ay yaqdiru calaa iimaani aw kufri macnaha waxaa weeyaan yaxuulu bayna almar-i qofka iyo wuxuu kala dhexgalayaa wa qalbihi iyo qalbigiisa an yaqdira calaa iimaanin aw kufrin inuu iimaan awoodo ama kufri awoodo ayaa la kala dhexgalayaa ilaa biidnihi yacni qofka gaalnimo iyo iimaan midna ma haysta ilaahay inuu siiyo maane sudi sidaasuu ku fasiray tafsiirka afara afaraadna wuxuu yahay alle wuxuu u dhow yahay qofka iyo qalbigiisa isagaa uga dhowaansho badan qalbigaaga allah kaaga dhow wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid oo kale waa isu qataada isna sidaa ku fasiray afartaas tafsiir ayaa marka ku jirta aayada khulaasaduna waxay tahay waciid aada u adag baa ku jiro haddaad allay rasuul maqli weysaan war ogaada ilaahay qalbigiina iyo idinka ayuu kala xijaabayaa markaas baan wanaagna uusan u gudbaynin khayrna aanu u gudbaynin shartana markaas yacni ay ku taraakumaysaa korkiisa ayb aayadda marka aayad aada u weyn maxaa yeele waxaa ku jirta qofku isaga iyo qalbigiisa waxaa u dhaxeeyo inuu teed iyo xijaab kala dhex galo waxaa u dhaxeeyo inuu amarka alle ka tago iyo amarka rasuulka haddaa amarkii alle iyo amarka rasuulka ka tagto xijaab baa qalbigaaga lagu teedayaa waa la daboolayaa marka la daboolana xaqa iyo maslaxadaada ma garanaysid shahwada unbaa kaa hor muuqanaysa aayaddan marka waxay tilmaamaysaa daacatu rasuul inay waajib tahay walidaalika nabiga sala allahu alayh waali wasalam aayaddan wuxuu ku akriyey sida axaadiidtu saxiixa lagu wariyey nabiga sala allahu alayh waali wasalam nin buu soo maray abu saciid ibn lmucallaa la yiraahdo markaasuu wuxuu ku yidhi isagoo tukanayabu wuxuu ku yidhi yaa fulaan isagiibuu u yeedhay markaas salaad buu ku jirayy ma ma salaadiisu iska watay markii uu salaadii dhammaystay buu u yimid markaasuu yidhi rasuul allow salaadaan ku jiray sidaas uga cudur daartay markaasuu wuxuu yidhi alam tasmac qowla allahi ilaahay qowlkiisa miyaadan maqlin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum adiga sidaa ma maqlin miyaa ayuu ku yidhi maxaa aniga ii ajiibi weysayo imaqli weysay meeshaa marka culimada waxay ka qaateen qofku hadduu salaad ku jiro nebigana u yeero nebiga u maqla waa ka baxaa salaadii maxaa yeelay de waxa uu kugu yeerayo adiga ma garan kartid waxiibaa imaan karo waxbaa isbedelayo markaa nebigu sal ll ly slam ninkaa sidaa buu ku yidhi ayb ubay ibnu kacabna isagoo marka qisada sidaana waa la wariyey ninkaa uu yahay waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu kala teedayo bayna almari qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa wa anahu wa anahu shanigu inuu yahay tuxsharuuna in la idiin kulminayo ilayhi xaggiisa in la idiin xashrinayo ayb wataquu ka dhowrsadoo ka cabsada fitnatan fitna ka cabsada fitnada oo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmi falay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin khaasatan gaar ahaan waclamuu ogaada ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu inuu aada u adag yahay marka fitnadani maxay tahay qofka gaar ahaan aan keligii asiiyo kii dembiga galay keliya aan ku dhacaynina caamka noqonayso waxay tahay markay macaasidu badato dadkana ay ka tagaan alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar dhibka yimaado waa camimayaa dadkao dhan marka fidno idin wada gaarayso ka cabsada saas way walidaalika waxaa kaloo ka mid a sidaasoo kale ay dhacaysaa cuquubaadka sharciga ee xuduudda marka la oogi waayo leanna cuquubaadka sharciga ee xuduudda ilaahay wuxuu ugu talagalay dadka inay dembiga uga dhow uga joogaan waa zawaajir haddii marka aan la sameynin oo ninka xaakimkaa uu ka tago xuduuddii inuu oogo uu ka tago cuquubaadka alla amray kitaabkiisa ku amray hadduu ka tago waxay isu bedelaysaa cuquubaadku cuquubaad kowniya qadariya alimaam ibnu lqayim baxdi fiican buu addaa dawaa ka qoray arrintaas oo wuxuu yidhi dembigu mar kasta cuquubuu leeyahay haddii marka cuquubaadka sharciga la sameeyo cuquubaadkii qadariga ahaa ee caamka ahaa waa joogsanaya haddii laakiin cuquubaadka sharciga laga tago istixaalat ilaa cuquubaatin qadariyatin cuquubaadkii sharciga waxay isu bedelayaan cuquubo kowni oo qadari oo samada ka timid ayb taas markaa cuquubaadka sharciga iyo kuwa kowniga waxay ku kala duwan yihiin cuquubada sharciga dadka dembaabay keliya unbaa la ciqaaba laakiin midaan qadarigee kor ka imaanayso ummadda oo dhan waa wada saameynay alsaalixu iyo waaalixu labadaba waa ku wada dhacaysa oo markaa cuquubaadka qadariga waxaa ka mida abaartaa ka mida colaadaa ka mida fitnadaa ka mida dhibaato caamay noqonee dad keliya kuma gaar noqonaysa midaasi nacam laakiin haddii cuquubaadka sharciga lala yimaado inta dambaawday bay ku ekaanaysaa ummaddiina marka cuquubaadka qadariga way ka nasanayaan markaas nacam arrintaa marka baraarug aada u weyn bay u baahan tahay eede cuquubaadka muslimiinta maanta haysta isugu jiro cadowgoodii oo ku salladmo iyaga iyo isnaco iskhilaafo abaaraha iyo yacni isdilka iyaga ay isku salladan yihiin colaada waxaas oo dhan waxaa sabab u noqonayo cuquubaadkii sharciga oo aan la dabaqin waxay isku bedeshay marka macaasidii in lagu in lagu dhiirado oo aan laga cabsanin macsida maadaama cuquubaad sharciya oo sax ah aanay jirin oo maxkamad sharciya aanay oo xukumaysa cuquubaadkaas alleh maadaama aynan jirin cuquubadii waxay nagu noqotay caam marka middaa marka nin walbaa gurigiisii bay ku haysataa dariiqii bay ku haysataa meeshii uu ku nasan lahaa bay ku haysataa waana miduu alla yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun haddii kalena marka cuquubaadkaa la sameeyana sidaas baa dadku ay helayaan marka aayaddu macnahaas ayay ka waramaysaa dadka marka hadday caqligoodu yidhaahdaan dadka maa gacanta laga goynayo haddii la yidhaahdo haddee wa walba dadkao dhan gacanta lagama goynaynin qofka waxadaa laga goynayo dadka waxadaana ma badna weliba haddii cuquubada sharciga la fulinayo waa yaraanaya marka intaas in dambaawday cuquubada lagu fuliyo haddaan uga naxariisanno ogow hadda waxaa weeyaan mujtamac oo dhan ayaa damaar ku dhacaa ayb walidaalika nebiguna waa tilmaamay qolada dadku hadday kitaabka ilaahay inay ku xuguntamaan ay ka tagaan waxaa lagu salladayaa marka yacnii a'imatuljawr ayaa lagu salladayaa haddii miisaanka iyo suuqii khiyaano laga sameeyo abaaro ayaa lagu salladayaa iyo faqri aan dhammaanaynin oon ka dhammaanin ayaa lagu salladaa wahaakada hadday ballanka baxyo iyo dad aan ballan lahayn ay noqdaanna cadow baa lagu salladaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgoodu ku salladaa xadiid dheer oo dabaraani uu warinayo fi lmucjam alkabiir oo saxiixa ayaa wuxuu tilmaamayaa cuquubaadku haddii markaa yacni dadku ay dunuubta ku dhiiradaan inay isku bedelayso cuquubaad qadari ah wataquu ka dhowrsado ka cabsada fitnatan fitno fitnada oo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmi falay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin khaasatan gaar ahaan aan u asiibaynin waclamuu ogaada ana allaha alleh shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed